anigoo magacaygu yahay cabdi faarax kana mid ahaa odayaashii u doodaysay arrimaha bendinbiilka waxaa jirtay inaan ku baaqnay mudaharaad oo aan ka codsanay inay dadka reer wajeer ay nagu taageeraan inaan mudaharaad oo ah in guryaha la joogo oo magaalada dukaamaha iyo ganacsiga dhan la xira Ee, waxaan u sheegaynaa reer wajeer in arrintii iyadeedaan dib u dhignay sababo jara aawadeed iyadoo waktiga holi oo ay soo socoto jamhuuri day iyadoo magaalada ay xagga biyaha roobka askeena dartiis ay u xirneed oo hadda uu raashiinka soo galgalayo marka waxaan reer wajeer ka codsanaynaa sidaad noo taageerteen waa mahadsantihiin arrintaas dibaan u dhignay waan idiin soo sheegi doonaa sida ugu dhaqsaha badan markii aan qaban doono waxaana mar walba aad ku mahadsantihiin taageeradiinna Ee, waxa aan arrintaas dib ugu dhignana markii aan fiirinay maxaa jira waxaan nahay dad ah, reewajeer oo dhibkii reewajeer ee dhinac walba ka fiirinaaya marka maadaama ee, jamhuuri dayna ay jarta haddana ay gawaarida soo galayeen meelaha oo koro oo ood boosooyinkan hadda laga imaanahaya in si fiican ay ugu warqaabaanaan rabnaa arrintaas dib aan u dhignay annaga wax ma dulmayna sida sharciga ahna waa raaci doonaa insha allah arrintaas dib aan u dhignay Een, sababo badan anagoo fiirinayna marka reewajeer waa mahadsantihiin maxay tahay sababta aad mudaharaadka aad u dhigaysiin mudaaraadka waxaan u dhigaynaa arrimaha ku saabsan bending biilka ku qanacsanaan la-aan ee maamulka maanta eh, aas hogaaminaya gabanaha maxamed cabdulaahi oo grief aan ka qabna cabasho waxaa jirtay sidaad ogtahay odita report la soo saaray oo dadkii maaragtay bending biilka lahaay ee qaarna inay waxooda been yihiin qaarna ayba ku jirin ku soo saaray annagoo aad taas ugu cabanayna ayaa waxaan cilaaminay in wax la dhaha shutdown inaan becsharada xirno oo guryaha la joogo si maadaama iskuullada ay furan yihiin aad rabash u dhicin oo magaalada aan maaragtay aan shaqo ka soconin wajeer oo dhanna waa ka rabnaa ilaa buteya habaas weyne qorof xaraar tarbaja intay wajeer ka koobantaan ka rabnaa arrintaas goormay dhigaysiin marka sida ugu dhaqsaha badan markaan aan waxayna xagga sharciga soo dhammaysana dadkana aan aada u wargelinno ina waa wargelin doonaa dadka annagoo rid kasta oo magaaladan tegi doono oo baryi doono reewajeer kuwa kaloo naga fogna qabar u diri doono annagaa soo sheegayno waana mahadsantiin reewajeer